haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o e da toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay waxaa iska bedelay lacagihii ay al-shabaab ka qaadi jirtay ganacsatada baaqii dowladda kadib falastiin axmed imaan ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa
markii ay dowladda madaxweyne xasan sheikh ku dhawaaqday dagaalka ay la gelaysa al-shabaab sidoo kale waxay wada dadaallo ay ku hor istaagayso dhaqaalaha al-shabaab ka soo gala magaalada muqdisho oo la sheegay inay gaarayaan malaayiin dollar sanadkii ganacsiyada kala duwan ee magaalada ayaa la sheegaa in lacaga ay ka qaadaan al-shabaab sidoo kale iibka guryaha iyo badeecooyinka kasoo dega dekada magaalada muqdisho ayaa lacaga ay ka qaadaan sida aynu idinkuugu soo gudbino warbixino hore oo ay v o edu baaxisay haddaba sidee dadaalkan uu u socdaa hadda ay dowladdu ka hor istaagaysa lacagahaasi mid ka mida ganacsatada magaalada muqdisho oo sababo amni darteed aanu magaciisa u qarinay ayaa v o ada u sheegay in aysan waxba iska bedelin lacagihii ganacsatada laga qaadayay wuxuuna sheegay in ganacsatada qaar loo cagajugleeya ama cabsigelin lagu sameeyo marka ay ka warwareegaan bixinta lacagahaasi hadda meelaha qaar waxaan maqlayay waa baxshaan inta loo tagaa guriga loogu tagaa layiri taleefon maxaawda qabad weyse nimaa soo waxaa laii sheegay nin inuu taleefon lagu soo wacay oo ka qabad diiday waa la soo wacay waa qabad diiday nimaa inta loo soo dirayaa lasoo agstaagiyaa taleefonka lagu hastaa aa layiri magaan tago soo dira waa u tegiyey markau ag istaagayo inta baaqay waa la joogaa soo dira markaasaa inta lasoo waca oo qabad diida waryaa taleefonka ma qabatidaa layiri hadaadan qabo waa ka shalleeyay qabo markaasuu qabtay markau qabtaa layiri lacagta soo tuur warsaasa suuqan ka helay inay dhacday maxaa diidan inay ganacsatadu ay dhahaan lacag ma bixineen maxayse saas u dhihi kara barbabo cabsidaada waxaa u diiday waxaa u diiday waa baqayaan markii waa baqayaan oo damaanad sakuura ma haystaan inay ku badbaadayaan markii ninkan xafiiskiisa inta loogu yimidaa layiri bixi lacagta nimaa soo ag taagan oo yiri qabo taleefonka waryaa markuu taleefonka qabtana qoladiyaa tiraleli intaasaa soo tuuray intii u tuuraa layiri marka xoogaa waxaa diidaya inay mataqaan nimankan lacagteed joojiyaan naftooday u baqayaan kadib qaraxii ka dhacay dhowaan isgoyska soobe ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo dul taagan goobtii qaraxa uu ka dhacay isgoyska soobe waxa uu si adag ula hadlay ganacsatada oo uu sheegay in lacagihii laga qaaday lagu fuliyey qaraxan wuxuuna sheegay in qiil aysan noqonaynin cabsigelin inay lacagta ku bixiyaan ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego baabuurka qarxay alaabta isku rakibneedoo qarxday xaggee ka yimaadeen beer shabaab leeyahay biyay ka soo baxeen warshado shabaab leeyahay biyaha muxuu ay ka soo go-een oo laga soo saaro lacagta walaal kale oo soomaaliyeed uu bixiyey waay waxaa dadkanaga maanta halkan ku lehay walaalka soomaaliyeedow cabsiyaa ii geysay deh shabaab ra'yigoodaan jecelahay deh laakiin dadka maanta meeshaan ku dhammaaday dadkii dhaqaalaha bixiyey kii baabuurka ka iibiyey kii gurigiisa ay joogeen kii garaashkiisa ay soo mareen intaas waay ka fikir xanuunka ay leedahay caaw ka fikir lacagta aad bixisay tolow meeqa ayay ku lahayd qaraxan iyo dadka geystay iyo qalabka lagu geystay cudurdaar adduunye iyo mid aakhira ma leh inaa shabaab dhaqaala siisid inaa qarisid inaa ka baqdid meeqa ma laga yaabaa kuwa lacagta dhiibow walaalihii wiilashiinnii gabdhihiinnii kuwa aad jeclaydeen oo idinla dhasho axibada ahay inay ku jireen maanta adinkuna aad lacag dhiibteen inaad ka badbaadid adiga shabaabaa idilaa intaa bistoolad la iga haya saanaa la iyeela taleefonaa la iisoo diray cabsi daraaddeed inaad lacag inta u bixisay walaalkaa kale lagu dilay lacagta suurtagal ma tahay xisaabtan isweydii adigu lacag bixiyaa shabaabow haddaba maxay dowladdu u baahan tahay si ay u joojiso dhaqaalaha al-shabaab ay ka qaadaan muqdisho iyo hareeraheeda waxaan su-aashaa sii weydiiyey brofesor yaxya sheekh caamir oo arrimaha dhaqaalaha wax ka dhiga dowladdu waxay tiri yaan kharajka ama canshuurta la siiyo shabaab yaan la siinin okay ninka ku dhahaya saas baabuur bulad buluuf oo ku jiraa gurigiisa juuriyada caraha ku wareegsan staff oo wataa waxa oo ka cabsanaya maxay yihiin asigu marka shabaab ka baqaa dabcan adiga marka ninka ganacsatada miskiinka ee dukaankiisa marka wax ku gado marka kaxed ee u lugeynaya magaalada dhinaceeda kale haddaa tira ha bixinin ee kii kale uudha maxaa ii sii weyse ninka riski uu ku jiraa xaalad marka ninkaas inaan la weydiinin canshuur ay dhici karto inaa keento tan kale canshuurta dowladda iyo shabaabka keliya ma hadda suuq kamida kasoo qaad lix canshuuraa laga qaadaa dowladda waa canshuure shabaabka waa canshuuraan maaliyadda canshuurta dowladda hoose gobolka banaadirha canshuurta degmada uu degan yahaa canshuurta suuqyada qaar waxaa canshuuro dad dhallinyaraa oo dhahayo suuqan intaan dowladdu imaan anakaa xoraysanay anakaa joogi jirnay sagaal saac ay yimaadiin waa laga cabsadaa waxoodaa la siiyaa canshuur caadiya qaadaan oo kuwii qabaa'ilka ah oo jamaadihii waqtigooda ka haray waardiya habeen kuwa ilaalinaysan dukaankaaga iyo tabakaayada loo jijibina waardiyana lacagaa siina lix lacaguu bixiyaa qofkii mid kamidna ma jooji kariyo marka culeyska ganacsatada keliya in la eedeeya ma aha waa in la abuuro mekanism canshuurahaasoo dhan qaarkoodna lagu midaynaayo ama hab aan lagu weydii karin inuu dhaco laakiin inta shabaab ay joogaan ay leeyihiin qof canshuur bixi qofku waa ku khasban yaha inuu bixiyo haya dhinaca kale waa ganacsato dowladdiina lacag siiyey si u badbaadiso idin waa badbaadi weyse labadii marka labada dhibba waa qabeen tii oo lacagta siisa waa kugu badbaadaay tirinaba ma badbaadi karin kii lacagta ka qaadayna qarxi asigaa ka mas-uula mas-uuliyadii sheegtayna dhibaa iga soo gaaray ganacsatadu markasta markasta victim waayo marka ganacsato kala duwan oo ay v o eedu la hadashay ayaa sidoo kale noo xaqiijiyey in weli ay lacagihii sidoodii u bixiyaan oo aysan wax iska bedelin inkastoo meelaha qaar ay hoosu dhac ku timid sida guryaha la kala iibsado oo kale al-shabaab ayaa dhaqaalo ku filan jiritaankooda soomaaliya iyo howlgallada muhiimka u ahba ka hela lacagaha ay ka qaadaan ganacsiyada kala duwan beeraleyda xoololeyda iyo hay-adaha qaar magaalada muqdisho ayaa ah magaalada ugu weyn ee hadda dhaqaalaha ay ka helaan waxaana muuqanaysa in galaangalka iyo saameyn badan ay shabaabku ku leeyihiin magaalada rofeor yaxya ayaa qabay in dowladda laga rabo inay meesha ka saarto cabsida al-shabaab haddii ay rabtay in ganacsatada aanay bixin lacagaha laga qaado inay keento system aan canshuur dad iga qaada ayna jirin shabaab keliya maaha kuwa dhulka xoraystay waa xoraysta kula aan weli taagan oo ku imaanaya sagaal saac qola markeeda qaadana waxaa hore u baxaa qola kala imaanaya dadkada inta ay jirta khatar qof aan ka baqaayo haddaana siin inuu dhig dowladduba cashuurta haddaa u diida waa tumayal darafteeda inkastoo dadaal walba meel uu ka bilowdo haddana ma aha mid si fudud ku istaagaysa lacagaha al-shabaab ay ka qaadaan ganacsatada waana awoodda ay kusii jiraan si taasi loo fuliyo ganacsatadu waxay qabaan in dowladda dagaalka al-shabaab ay xoojiso awoodeedana ay wiiqdo waa kan mar kale mid ka mida ganacsatada muqdisho oo magaciisa aanu qarannay sababo ammaan darteed haddaan shabaab meesha laga qaadan oo shabaab dowladdii ayuu meel degan yahay oo dekeda ka qaadayo airboorka ka qaadayo canshuur dekeda ka qaadayo oo wax kasta sameeya oo maxkamad inta furay guryaha xamar laysku haysto isaga oo kala xukumayo dowlad kale waayo lama dowladoodna dalka kuma wada noolaa karto shabaab dowladdu ha ka baabayso meesha dagaali ku qaaday laakiin ha tirtirto oo dowladda soomaaliya keliya ha ku harta dalka si kale ma leeya laakiin dadkan ganacsatada masaakiinta waa la dilaa dowladdana canshuuray kartaa inkastoo hadda gobernator uu yiri waa ilaa jannaayo wax canshuuroo la qaadi kara male inkastoo gobollo ka mida soomaaliya dagaalada ka dhankaha al-shabaab ay si goosgoosa uga socdaan meelaha qaar haddana muqdisho ayaa u muuqata mid amni ahaan culays badan hadda uu saaran yahay taasoo sidoo kale sii adkaynaysa inay ganacsatadu iska diidaan bixinta lacagaha ay al-shabaabku ka doonayaan intaa ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan intaan mar kale kulmi doonana nabadgeliya